bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenima idaacadda dalso madaxweynaha soomaaliya ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiin ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka federaalka soomaaliya ay soo gebagabaysay hannaanka toosinta ee dhammaystirka heshiisyada wadaagga ee waxsoosaarka shidaalka maamulka gobolka banaadir ayaa shir dhaqaalaha ku baxa dhismaha waddooyinka mashaariicda horumarineed aysan qayb ka hayn wasaaradda maaliyadda madaxweynaha soomaaliya ayaa ku amray wasaaradaha xukuumaddu in xarumahoodu ay geed ku beeraan dibaddana kooxda t b elefta ayaa sheegtay warar ka sheegaya in la soo gebagabayn doono dagaalkooda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
usoo dhowaada warka oo dhammaystiran waa kuwii labaatanka bisha tobanaad sanada labada kun labaatan madaxweynaha soomaaliya ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiin ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka kulankan oo ka dhacay xarunta villa soomaaliya ay mas-uuliyiinka ay qayb ka ahaayeen mas-uuliyiin ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka iyadoo sidoo kalena kulankaasi lagu lafuguray dadka dhibaatooyinka ay ku haystaan gudaha dalka soomaaliya ku barakacay madaxa hay-adda qaxootiga adduunka ayaa dowladda soomaaliya uga hormaad celisay dadaalkay ugu jirto sidii dadka abaaruhu saameynta ku yeesheen gargaar loo gaarsiina islamarkaana eedoodu ay diyaar u tahay dadka ku barakacay gudaha dalka soomaaliya ee gargaar ay gaarsiiyaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha axmed macalin fiqi oo kulankaasi qeybka ayaa sheegay in kulanka labada dhinac isku afgarteen in lasii wado iskaashiga dhinacyada dadka ku barakacay gudaha dalka soomaaliya hay-addu ay wax u qabato islamarkaana dowladda soomaaliya iyadana diyaar u tahay in dowladdu ay kala shaqayso hay-adda qaxootiga adduunka dadka ku barakacay gudaha dalka soomaaliya sidii wax loo gaarsiin lahaa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiiqi oo kulankaasi goobjoog ka ahaa islamarkaana ka warbixinaya ayaa yidhi
bismillahi raxmaan raxiim waa runtii maanta sharaf weyn bay noo tahay inaan soo dhoweyno high commissionarka hay-adda qaxootiga adduunka oo maanta nagu soo booqday master philipo grand magaalada muqdisho lana kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xafiiskiisa kula kulmay uuna warbixiyey dadaalada hay-addani ay waddo soomaaliya ay ka waddo iyo gurmadka dadka barakacayaasha iyo qaxootigaba runtii madaxweynuhu wuxuu cabiray aragtidiisa ku saabsan sida xal waara loogu heli karo arrintan iyo dhibaatada abaarihii u dambeeyey ay geysteen afar xilli roobaad oo baaqatay dad badanna ay ku barakaceen sidoo kale kooxaha hargagixisada al-shabaab dhibaatada ay ku hayaan dalka oo ayaguna sababay barakac badan runtii hay-adda qaxootiga adduunka waxaan runtii uga mahad celinaynaa inay soomaaliya kambeyn xoogan ugu jirto sidii loo caawin lahaa welina soomaaliya ay u baahan tahay in laga caawiyo arrimaha qaxootiga iyo barakaca iyo ku saabsan iyo abaaraha loona baahan yahay gargaar dadka soomaaliyeed oo abaarahaasi ay ku habsadeen iyo dhibaatooyinkii kaloo horay dagaaladii sukeeyey ay sababeen
wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayuu kaasi ahaa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa soo gebagabaysay hanaanka toosinta ee dhammaystirka heshiisyada wadaagga waxsoo saarka dhinaca shidaalka maxamed ile ayaa warkan faahfaahinaya
dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa soo gebagabaysay hanaanka toosinta iyo dhammaystirka heshiisyada wadaagga waxsoo saarka shidaalka ee u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo shirkadda costland exprolation si loogu saleeyo danta dalka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya oo la kaashatay dib u habeynta heshiiskan garyaqaanka guud ee qaranka iyo sharci yaqaano caalami ah oo ku takhasusay arrimaha heshiisyada noocan oo kale ah ayaa ku guulaystay in dib loo saxo qodobadii ay ka jirtay ee tabashadu taas oo dhab ah u xaaraysa in loo hirgeliyo heshiiskan si ay ku qanacsan yihiin dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxaan dib u eegid ku samaynay heshiisyadii la galay bishii februaayo si aan u saxno hanaanka loo maray iyo qodobada heshiisyadu ka kooban yahay garyaqaanka guud iyo qareenno caalami ah ayaa si gaar ah u soo jeediyey in isbeddel lagu sameeyo qodobo kala duwan oo kooban si markaasi waafaqsan shuruucda soomaaliya taas oo aan ku guulaysanay wax kabeddelka lagu sameeyey heshiisyada ayaa gaaraya ilaa iyo shan qodob kuwaas oo lifaaq ahaan uga mid ah heshiisyada ayuu yidhi wasiirka wasaaradda badroolka iyo macdinta ee xukuumadda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey toosinta iyo dhammaystirka heshiisyada wadaagga waxsoo saarka shidaalka waxa uuna tilmaamay ahmiyadda ay u leedahay kobaca dhaqaalaha iyo sida ay fursad ugu tahay in dadka soomaaliyeed ay ka baxaan saboolnimada macluusha iyo dhibaatooyinka ay la daaladhacayaan dadka soomaaliyeed waxa ay la daaladhacayaan duruufo dhaqaale oo adag taas oo sanad kasta laga diro qayladhaan iyo in aanu u baahannahay gurmadka iyo taageero caalami ah taas si aan uga gudubno waa in aan la soo baxnaa kheyraadkeenna horumarinaana dhaqaalaha iyo dakhliga dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ayuu yidhi madaxweynuhu
maxamed ilaad bumasey maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay dhaqaalaha ku baxa dhismaha wadooyinka mashaariicda horumarineed aysan qayb ka ahayn wasaaradda maaliyadda agaasimaha waaxda qorsheynta gobolka dalxa ayaa sheegay in gobolka banaadir uusan qayb ka ahayn wasaaradda maaliyaddu dhaqaalaha ay ku bixiso dhismooyinka wadooyinka magaalada muqdisho islamarkaana arrintaasi si gaar ay u tahay wasaaradda maaliyaddu aysan shaqo ku lahayn maamulka gobolka banaadir dhaqaalaha uu ku bixiyo dhismaha wadooyinka mashaariicda horumarneeda ee gobolka banaadir dhaqaalahaasi uu bixiyo agaasimaha waaxda qorsheynta gobolka banaadir dalxa oorimahaasi sharaxaya ayaa yiri canshuurta wadamarista gaadiidka laga qaado oo gaadiidka waaweyn iyo kuwa raaxada laga qaado iyo kuwa kaleba ujeedada laga leeyahay waxay ahayd in lagu dhiso wadada in lagu nadiifiyo jidka bullaacadda in looga shaqeeyo nalka in looga shaqeeyo intaasba dowladda federaalka ma qabato wasaaradda maaliyadduna ma qabato magaalada muqdisho wadooyinkeedana maamul gobolka banaadir ka mas-uul inuu dhiso isagaa qashinka ka qaado bullaacadda biyaha markay tale isagaa lagu eedeeyaa waxyaabahan u baahanna waa in maamul la dhiso dowladda federaalka hay-adaheeda iyo gobolka banaadirna ay ka wada fariistaan nidaamka waxaa layihahda physical arrangementiga oo sidee canshuuraha loo qaadaa arrinta canshuuraha halda kusoo koobiya maamul gobolka banaadir canshuur ayuu magaaladan ka qaadaa adeegna waa ka qabtaa laakiin su-aasha mudan ee isweydiinaa waxay tahay canshuurtaasi sidii la rabay muwaadiniinta magalada muqdisho mau bixiyaan waajibka saaran maamulka gobolka banaadir ee canshuurtaasi inuu kasoo celsho la rabane ma isku ekaanaysa ama ma isla eg tahay waxyaabaha laga raba inuu qabto iyo canshuurta markaa la bixiyo waxaan kaloo rabaa inaan hoska xariiqo hadda magaalada muqdisho tusaale dibudhis badan oo xagga wadooyinka ka socda oo laamiyada ah waa kaga mahad celinaa ganacsatada soomaaliyeed oo hurugta ganacsiga hogaaminayso wada shaqaynta maamulka ay leeyihiin marka laga hadlaayo iskaashiga ku aadan wadooyinka dhismaha waxaan rabaa magaalada muqdisho caasimadii soomaaliya ah iyo gobolka banaadirba hay-adaha canshuuraha ka qaado maamulka gobolka banaadir keli maahan waxaa ku jirta dowladda federaalka oo wasaaradda maaliyadda markaa ugu horeyso doodaha u baahan ama xalka yani maamul in loo dhiso muhiimadda magaaladan ay u leedahay gobolkan waxaa ka mid ah canshuurahaas waa laga heshiin lahaa iyo sida loo qaadayo cid qaadayso iyo sida loo kala qaadanayo hal tusaale markaan ku siiyo wasaaradda maaliyadda waxay canshuurahay qaada waxaa kamid ah canshuurta wadamarista canshuurta leeyahay dadka trimestarka u yaqaanaan canshuurta wadamarista gaadiidka laga qaado oo gaadiidka waaweyn iyo kuwa raaxada laga qaado iyo kuwa kaleba ujeedada laga leeyahay waxay ahayd in lagu dhiso wadada in lagu nadiifiyo jidka bullaacadda in looga shaqeeyo nalka in looga shaqeeyo intaasba dowladda federaalka ma qabato wasaaradda maaliyadduna ma qabato magaalada muqdisho wadooyinkeedana maamul gobolka banaadir ka mas-uul inuu dhiso isagaa qashinka ka qaado bullaacadda biyaha markay tale isagaa lagu eedeeyaa waxyaabahan u baahanna waa in maamul la dhiso dowladda federaalka hay-adaheeda iyo gobolka banaadirna ay ka wada fariistaan nidaamka waxaa layihahda physical arrangementiga oo sidee canshuuraha loo qaadaa xildhibaan farxiin waxaan rabay inaan ku taageer arrinta ah haddaan anigu waa ka dhawaajiyey maamul dhiska magaalada muqdisho markaan leeyahay dowlad goboleed ayaan laysla gartay in la noqdo markii loo fiirsho wada tashiyadii la galay arrintaas waxaan rabaa heshiis siyaasadeed lagu celshaa heshiis siyaasadeed loolama jeedo in dowlad goboleedyadu arrintaa la hoosgeynayo la weydiinayo sidee muqdisho loo dhisaa heshiis siyaasadeedka la galayo in la fahmaa loo baahaya waxa u dhexeynaya dowladda federaalka oo halkan degan iyo maamulka laga dhisayo sidoo noqonayaa awoodaha loo kala qaybsanaya
agaasimaha waaxda qorsheynta gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa madaxweynaha soomaaliya ayaa ku amray wasaaradaha xukuumaddu in xarumahooda ay ku beeraan dhir madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isagu maanta ka qeybgelayay barnaamij loogu magacdaray soomaaliyada cagaaran ayaa sheegay in loo baahan yahay dhammaanba wasaaradaha xukuumaddu inay guryahooda areeraha xarumahooda ay ku beeraan bir si loo helo buu yidhi doog cagaaran oo ka ifa gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale shacabka ku dhaqan gobolka banaadir sheegay in loo baahan u sheegay in loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed guryahooda ay ku beeraan dhir si magaalada muqdisho u noqoto meel cagaaran madaxweynaha jumhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay shacabka soomaaliyeed guud ahaanba in dalka dadka ku sugan ay beeraan dhir loogu talagalay islamarkaana dalku uu noqdo kuwa dhir cagaaran leh madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo arrimahaasi oo dhan ka hadlaya ayaa yidhi horta ka bilow gurigaaga geed ku beer deriskaaga xasuusi haddii aanu geed beerin aawa geedkii dheh warso maamulka degmooyinka waacyaha laamaha qaybaha dhammaan magaalada muqdisho waxaan rabnaa inay iska xil saaraan inay maxaankuraa wasaaradaha dowladda waxaan farayaa wasaaradda in la dhireeyo xarunta wasaaradda in la dhireeyo meeshii ku taallaba ciidamada qalabka sidoo kale xeryaha ay degan yihiin maxaanku rahdaa xarumahooda in la dhireeyo war qof kastoo soomaali ahow geed aad geed beer laba beer saddex beer usbuuciiba geedaad beeri kartaa ama usbuuciiba laba geed saddex geed ayaad beeri kartaa wax kaa celinaya ma jiraan saas daraaddeed aan u soo jeesanno inaan dhulka dhirayno aan u soo jeesanno inaan bee-ada qurxinno aan u soo jeesanno ilaahay idankiis mashaakilaad badan oo ay dhiryaridu ama dhirla-aantu noo keentay inaan maxaanku idhahdaaye aan ka baxna haddii alla yidhaah waana ka bixi karnaa wasaaradeenna oo ay hormood u tahay wasiiradda waxaan rabnaa arrintaas inay horkacdo dalkoo dhan safar rabdaan walba ku tagto geeda la geeyo laga abuuro muxuu ahaaye meelaha geedaha lagu barbaariyo
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka soomaaliyeed meelba ay joogaan inay dhir abuuran islamarkaana uu sheegay in dhirta la abuuray ay noqonayso kuwa dadka nacfi u leh waxaana uu sheegay in dhirbeeristu ay qayb ka noqonayso deegaanka oo nabad qaba islamarkaana roobabka xiliyadooda ay da-aan islamarkaana waxa uu sheegay nabadguurku yahay mid bulshada soomaaliyeed ku reebaya abaar iyo sidoo kale waxyaaba aada u badan halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana kooxda t b lafta ayaa sheegtay in warka kasoo yeeray dowladda etoobiya ee ah in ay soo afjarayso dagaalkaay kula jirto kooxda t b lft inuu yahay mid been abuur islamarkaana riya afhayeenka kooxdaasi t b lft ayaa sheegay in war kasoo yeeray afhayeenka xukuumadda ra-iisul wasaare abiy ee ahaa in kooxdu lasoo gabagabay islamarkaana ciidamada etoobiya ay gacanta ku dhigi doonaan qeybaha kala duwan ee gobolkaasi waqooyiga ku yaala ismaamulka tigraay dagaal dad badan ay ku dhintay islamarkaana kuwaay ku barakaceen dhibaatooyin xagga biniaadinada laga dhaxlay ayaa ka dhacay gobolkaasi waqooyiga ku yaala tigraay islamarkaana saameyn ku yeeshay gobolada deegaankaasi iyaguo dariska laha gaar ahaan ismaamulka amxaarada ay kuwa afarta guud ahaana warkii habeennimo aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsan kheertana dhegeysanaysa caawa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel